Kulankan wadatalada ah oo ka saabsanay tiimka qorshe horumarinta qaybna ku hay dadaalada horumarinta ee la kamidayo heer gobol iyo heer degma iyo magaalada Kismaayo ka daafurtay wasaaradda qorsheynta maalgalada iyo iskaaliga caalamiga ee dowladda Jubbaland waliba kulanka oo markaas ku qayb galeen gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimo gudo iyo golo wakiilada Jubbaland hana ku mid ah agaasimiyaasha guud ee wasaaradda iyo waliba bulshada rayidka uu sahay kulanku aransaday mabaadiida aasaasiga ah ee qorshe horumarineed agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta dowladda Jubbaland iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga ee arrimo gudo iyo wayba sharaxaad ku biyana ujeedkii muhiimadda la kuleeyay kulanka qorsho horumarin state dowlad goboleed ee wasaarad kasta ay qayb ku leedahay in la qoro hadhow guruubyaa loo kala fadhiisan doonaa shaqo waxaan rabnaa marka baaxad leh oo qiimo leh oo mathali karaya hadba wasaaradda marka iyado qofka uu ka socdo in la wada qoro maalan haddaa ka socota wasaaradda haweenka ama arrimaha gudaha ama guddiga shaqaalaha rayidka magac kasta u bixi waxaa la rabaa joogistaada halkan aad joogta ee maanta aad fadhido waa wixii institutionka aad joogta lagu hagi lahaa shanta sano oo soo socota gundhiga shanta sano oo soo socotana tobanka sano iyo labaatanka sano oo soo socota iyo generation to come bay u noqon doontaa faa'iido waxaan u baahannahay marka maanta juhdigeenna iyo maskaxdeenna iyo maankeenna iyo waxaan nagu jira intaan majuujinno labada gacmood ku qabanno ba waxaa la rabaa in wax qormo oo macno leh inaan awoodda isugu geyno waxaan u malaynayaa socodbarad baan ahayn labadii qorshoo kuwaan ka horreeyey waxaa laga yaabaa qiimo ahaan iyo wakhtiga la geliyey juhdiga la geliyey inay ka hooseeyaan kan maanta waxaad ogtihiin bilihii lasoo dhaafay habeen iyo maalin in laga wada hadlayo qorshaha horumarinta stateka ama dowlad goboleedka laga yaaba in imeilo lainku dhibay booqasho lainku dhibay wicitaano lainku dhibay waan arkay dad badan oo dhibsadeen communicationada farada badan laakiin runtii waxa karkarayaa ka qiimo badan waayo qorshe shan sane ee soo socota la rabo institution dowladeed in lagu horumariyo juhdigu u baahan yahay waan isla wada ogna dhammaanteen dad farsamaana wax siyaasiyiina meesha ma fadhiyaan waxaa la rabaa marka waxaa waaye meesha aan joogno saan ooga kacno waxaa la rabaa harbo maalinba maalinka ka dambeyso ama saacadda saacadda ka dambeyso dowlad dhiska iyo juhdiga la gelinayo inuu ka qiimo badnaadaa la rabaa inta hadda aan joogno waad ogtihiin kismaayo sanado ka hor say ahayd iyo maanta sida ay tahay jidadka ay leedahay qorshaha ka socdo nadaafadda iyo bilicda si isu bedeshay magaaladii biyo fadhiga ahayd maantayto inay leedahay sewage system ama biyaha tuubooyin qaado oo badda ku shubo waxaan rabnaa annagaan farsamada ee maanta halkaan fadhina ee dadka deegaanka u dhashay ee agaasimayaale agaasimawaxiidyale khubaro leh kismaayo noocee ahaan rabnaa tobanka sanoo soo socoto waa juhdiga maanta meesha aad gelin doonto wax ka soo bixi doono marka tiirka koowaad oo maanta noo bilowday oo dowlad wanaagga arrimaha amniga iyo sareynta sharciga eh waxaan rabnaa maanta gundhig inaan u noqono inuu u noqdo saddexda bilar ee noo dhiman ee isbuucyada soo socda la qaban doono anigu focaskayga inaan labadiinna in sii dhexgalaan rabaa waxaan filahayaa last time waxaa jiray projectayaal sida haddii gabadha ay sheegaysay aan laysku qabsanayna na kala badbaadiyay dhahday agaasimada waxaa jiray mashruucyo laysku haystay labada wasaaradood oo buuqaq badan ka jiray tribkan waxaan filaynaa insha allahu siday abaaya noo sheegtay inaad wax walboo kala bannaanka kala marsataan adinkoo haddana wax kasta isla leh oo sida la sheegay waxna ay wasaaradaha ka dhexeeyaan waxna ay wasaaradaha sii kala leeyihiin siiba wasaaradda amniga maanta waxaa matalaysaan ciidamadii waxaan ka arkaa booliska keliya booliska keliya ma ahan ciidamada ciidamadii kala duwanaa waxaa matalaysaan stateka waxaad matalaysaan amniga guud ee stateka wasaaradahan iyo dadka bulshada iyo dhammaanbaa wada matalaysaan waxaan idinka codsanayaa si khaas ah tiirka dowladnimada waa adinka wixii maanteeto aad nidaamkii iyo systemkii aad fadhiisiisaan waa wax insha allahu shanta sano ama afarta sano soo socdo laguna kala badbaadi doono laguna dhaqmi doono wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale wasaaradda cadaaladda dee cadaaladdii haddayna jirin wax ilaahay abuurta u jiraya ma lahan dadka amniga dadka ka qaban lahaa